askari ka tirsan dowladda federaalk ayaa darawal mootobajaaj waxa uu ku dilay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan xog dheeraad ah ayaa laga helayaa dil saacadihii lasoo dhaafay uu askari ka tirsan dowladda federaalka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ugu geystay wiil dhallinyaro ah oo ka mid ahaa darawallada ku shaqaysta mootobajaajta xogoo dheeraad ah ayaa laga helayaa dil saacadihii lasoo dhaafay uu askari ka tirsan dowladda federaalka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ugu geystay wiil dhallinyaro ah oo ka mid ahaa darawallada ku shaqaysta mootobajaajta ee ka howlgala magaaladaas wiilka la dilay ayaa lagu magacaabaa cabdirashiid maxamed maxamuud waxaana dilkiisa uu yimid kadib markii askariga oo isagana saarnaa mooto kale uu ku wargeliyey in uusan waddada marin oo uu ka haro muran dheer kadibna xabad ayuu madaxa kaga dhuftay qaar ka mid ah eelada wiilka la dilay oo saxaafadda la hadlay ayaa ka warbixiyey sida ay wax u dhaceen afar saac iyo bar markay ahaaday bajaadiisa asoo wato ayaa oo nin qaatilahow mataqaanaa xabad ku dhuftay markii hore dhaawac uu noqday isbitaala la geeyey siddeed saac iyo shan daqiiqa markay ahaydna waa geeriyooyey sidii wuxu dhaceen marka ninkan dhimana mootobajaaduu lahay mootobajaaddiisuu ku shaqaysanayay kanna mootow saarnaa islee sheegay asoo daba socdo oo mootadu mootada daba socoto uu yidhi iga har qorniyow anigu kuma daba socdee waddadaanaan haayaahe waddadaanaan kuma daba socdou yidhi haddaadan iga harin wax kalaad arkaysaa inuu yidhi oranugu kuma saarrin waddadaan ha iga leexanaya uu yidhi kadibna oo intuu ii istaaji mootaduu saara ii istaaji intuu yidhi xabadda uu ku dhuftay dilkii xalalacay waxaa loo geystay nin dhallinyaraha oo bajaajlaa oo aniga walaalkay abtiga dhale ma garat si baadila lagu dilay intuu u dilay waxay ahayd bajaaj isla wateen bajaajka oo ka horgooyay ninkan bajaajka bajaajka markuu ka horgooyani wuxuu sameeyey qoriga u soo qaatay ima dili kartidii baa ku dili karaa oo kadibna laba baaloota ku dhuftay dilka intaas ku bilaad wax kale u dhexeey ma jiraan wiilkaana ka kaleeta markii la duugaa la duugaaya laga mayaaba in si kale lagu duugaaday
si kastaba ha aatee dowladda federaalka ayaa cadaystay dilka wadayaasha mootobajaajka kuwaas oo dhibane u ah dilal bareer ah oo ay geystaan askarta dowladda federaalka